nuurow inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada maxaad noo soo qabanaysaa daandurayow waxaan dhegaystayaasha u ciyaari doonnaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay waana heesta ruun iyo fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen la foole
dhabarta adhaxda iyo unugyada dhiigee jirka laxaadka intiisa kale adanaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda reerkii wadnaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhigta ila martee samirka ila qaybsata afaadi dhigta ila martee samirka ila qaybsata amaanada dhowrtaaye balanta ila oofisaay amaanada dhowrtaaye balanta ila oofisaay awalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsataay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsataay amaanada dhowrtaaye balanta ila oofiskaay amaanada dhowrtaaye balanta ila oofiskaay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay ugu runay ugu cadaalibka ku jeclahay aroortii birokoday iyo gudgoonkii gufaaxaday xareedii ioontirtiyo raxmadan ku ildogsada baxay ilayskii nuur yaalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur yaalaxshay xubnaha jidka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaa sanbabada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan aasaaskii urubdhigiyo aqalka tiir isu hayay aasaaskii urubdhigiyo aqalka tiir isu hayay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaa sanbabada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martee dhibka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay ammaanada dhowrtaye ballanta ila oofisay ammaanada dhowrtaye ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogo runay ogo adaalibka ku jeclahay ogo runay ogo adaalibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsatay ammaanada dhowrtaye balanta ila oofisay ammaanada dhowrtaye balanta ila dharbaalku ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray cumar cali shaambi iyo xaaskiisa safiyo cadday macalin cali shire leylo cali shaambi iyo carruurteeda nasro cali shaambi nasiib cali shaambi iyo carruurteeda aweys cali shaambi iyo carruurtiisa luul cali shaambi iyo carruurteeda igraam cumar cali shaambi iyo gabadheeda nabiila ilhaan cumar cali shaambi cabdirasaaq cumar cali shaambi sayid cali cumar cali shaambi waxaa dhammaan ay joogaan london sweden iyo soomaaliya waxayna taaniyad kal iyo laaba u dirayaan boqoradda naley shire axmed iyo boqorka cabdiraxmaan cali shaambi oo ku aqalgalay dhowaan magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banaheedin kale sii owlaad kheyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay aamin ayaan ana u raaciyey waxaa dhambaalkaasi la mid ah diraya dadka kale ah iimaan cumar cali shaambi soomane maxamed cabdi iyo xaaskiisa nabadoon cali sheekh yuusuf iyo nabadoon xasan cali gurey cabdulaahi dooli axmed rooble iyo eedo khadiijo cali sow shaambi muxuudiin khaliif salaad iyo carruurtiisa doctor cabaas fiiqow iyo eedda xaliimo sabriye hilowle iyo carabo weheliye jeyte dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho iyo london ayaa waxay halkan hambaliyo iyo bogaadin ay uga gudbinayaan naley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha daanda markana ku soo dhowaada heesta ister codkii cumar nuur cabdulle
hanan socodka laafyaha hagarlihii wax kabaashada indiisihii faalada uhalceliiska shiikada hanan socodka laafyaha hagarlihii wax kabaashada indiisihii faalada uhalceliiska shiikada haddaan caana lagu qabay aman hooyadeed kori ma hayseen asluubta iyo xishoodkii haddan caana lagu habin aman hooyadeed kori ma hayseen asluubta iyo xishoodkii waxa kugu haboona haboona istaadi waxa kugu haboona haboona istaadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haraadiyo Hoes together, hoes together. waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Hoes together, hoes together. halirmaan sidii halilaad kumaasha dhallinyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidii halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istadi istaa sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay yigsanaayo guuraca sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay yigsanaayo goorwaxaan hiigiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo hawayni galaacaye hiigiyo naftaydii adahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo hawayni galaacaye waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Hoes together, hoes together. waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiri haraya marka roobka uu helo oo xariidu harajeeyo hoostiistogeeda hoostiistogeeda xallirmaan sidii halilaad kumaasha dhallinyaraa hubshiisiigu habla ku ciyaaraan istari istari xallirmaan sidii halilaad kumaashayaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istadi
hambalyadani dhalasho waxa ay naga soo gaartay cali deeq daahir diirshe iyo faadimo xasan cabdulle xamdi cumar faa'iido iyo cabdirasaaq cali faarax sacdiye cilmi cawaale iyo xasan dalmar axmed shukri cilmi sheekh iyo imaam dalmar axmed faarax dhammaan dadkaasi oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyaynayaan maxamed axmed faarax duraan iyo xamdi cilmi sheekh xamdi baylod oo uu wiil ugu dhashay magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda taariikhdu markii ahayd afartii bishii agost ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaanu ay leeyihiin allaha ka dhiga wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyo taasi la mid ah waxaa diraya hooyo nuuro cilmi cawaale iyo farxiyo axmed faarax nasteexo axmed faarax iyo shukri axmed faarax cabdi faarax cabdi iyo maryam dalmar axmed nadiifo axmed faarax iyo abticali cilmi cawaale iyo doctor cabdulaahi axmed faarax doctor ifraax maxamed xasan iyo imaan dalmar axmed iyo asxaab kale waxaanay u hambalyeynayaan maxamed axmed faarax iyo xamdi cilmi sheekh oo magaalada kambaale ee caasimadda uganda uu wiil ugu dhashay wiilkaasi waxaa magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalka nuur waxa uu noogu yimid hooyo nuuro cilmi cawaale iyo farxiyo axmed faarax nasteexo axmed faarax shukri axmed faarax cabdi faarax cabdi maryan dalmar axmed nadiifo axmed faarax abticali cilmi cawaale iyo doctor cabdulaahi axmed faarax doctor imaan iyo cali deeq daahir diirshe doctor ifraax maxamed xasan iyo imaam dalmar axmed faarax iyo reer cilmi cawaalo oo dhan waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dalal dibadda ah waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ay hawad u mariyaan aabe maxamed axmed faarax duraan iyo hooyo xamdi cilmi sheekh xamdi baylot oo wiil ugu dhashay caasimadda dalka uganda ee kampala waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay nuurow heesta kalen dhegaystayaasha u soo qabanaya waa iga tiiri caashaqa waxaa qaadaya xasan aadan samatar
sida tuuya iyo haw qodobkii kugoro gudiyu ku tagsaday sida tuuya iyo haw qodobkii kugoro gudiyu ku tagsaday tiga isku filayo Hey, hey. daanda hambalyadani waxay naga soo gaartay amal cabdiraxmaan wardi iyo doctor sacdiye cabdulaahi siyaad doctor maxamuud cabdulqaadir caraale iyo nabadoon cabdi miis falastiin iimaan waxaan filayaa inay tahay falastiinteenni waa ku salaamay waxaa kaloo dirayaa shamso cali shaambi iyo caruurteeda cabdulaahi jalwo iyo caruurtiisa guddoomiyaha waxbarashada tigaad foundation axmed salaad tifow iyo ilyaas carab cumar iyo caruurtiisa deeqa cabdulqaadir caraale iyo caruurteeda iyo maryan cali carab iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kala jooga london sweden iyo muqdisho waxa ay tahaniyad iyo bogaadin ay halkani uga marinayaan naley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheer qabana ilaahay ha idinku arsaaqo aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid hinde ismaaciil moxamed iyo xuseen ismaaciil moxamed iyo maxamed ismaaciil moxamed sidiiq ismaaciil moxamed iyo khayr ismaaciil moxamed iyo barwaaqo ismaaciil moxamed iyo cawil maxamed moxamed iyo cabdirashiid maxamed moxamed iyo maxamuud maxamed moxamed fuuziye maxamed moxamed iyo seynab maxamed moxamed nuura maxamed moxamed iyo xamda keyse moxamed najax keyse moxamed bakar keyse moxamed iyo axmed keyse moxamed iyo maxamed cabdi cali iyo guuleed cabdi cali iyo warde cabdi cali xane cabdi cali dhammaan dadkaasi waxa ay tahaniyad gaarsiinayaan dubad keyse moxamed iyo farax cabdi cali oo ku aqalgalay gaashaamo waxaana ay leeyihiin eebbaheydin kala siiyo owlaad keyr qabta arooskeennana aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kugu dambaysay heesta buur baa kugu gudban fanaaniinta cumar dhuulle cali iyo maryan mursal ciise heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daandurey iyo anoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
adaan ku bukaa may bogsiin kartaa miyaad soo bixi kartaa
berya kama raagine dhulka igu ballane may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdina mara beerkiyo wadnaha baagiga shide anigaba beryu bacdina mara beerkiyo wadnaha baagiga shide dirbaigu jabsane miyan weli bogsade dirbaayagu jabsane miyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balladhe berya kama raagine ah dhulka igu balladhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nafsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nafsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin intalay buddhigin may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane bixi kartaa
dhulka igu balladhe berya kama raagine dhulka igu balladhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
taagan ee ana baqoon anigaba baxsane fartankai dhige boholaha xargagan ee laga baqoon anigaba baxsane fartankai dhige dirbaigu jabsane iyo weli bogsaday dirbaigu jabsane iyo weli bogsaday
Kurbaa kugu gudbane. Kurbaa kugu gudbane. Miyaad soo bixi kartaa?
dhulkaygu balaadhe dherya kama raagine dhulkaygu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin wartee maxa inoo ballanaa yambagin wartee maxa inoo ballanaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulkaygu balaadhe dherya kama raagine dhulkaygu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
soo bixi kartaa